in ka badan boqol arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka shareecada iyo farbarashada islamarkaana ka aflaxday maxadka cismaan bin cafaan ayaa munaasabad qalijimin ah lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabada ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka maxadka bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada cabdijaliil suudi maamul ku-xigeenka maxadka cismaan bin cafaan ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay maanta halkan waxa aan u joogna waxa ay tahay ardaydii ka qalinjabinaysay macadka cuhmaan ibnu cafaan lilculuum alsharciya waalcarabiya arday dufcadiisi koowaad ka baxaysa ardayda waxaa wey dufcada ka baxaysa oo dufcada koowaad ah oo qalinjabinaysa waxay ka kooban yihiin dhowr qaybood kuwa mutakharijiinta qayb culumta shareecada oo ka kooban sagaal iyo labaatan arday iyo qayb qur-aanka xifdisay oo xifdigoodana uu yahay xifdi itqaana mutqan ah oo ka kooban ayagana labaatan arday iyo qayb farbar ah oo qismu alqira'a waalkitaaba farbarkii dhammeeyey ayagana oo u gudbaya qur-aanka kariimka ee barashadiisii tacliimtii waxaa maanta halkan aan u joogna waa ardaydaas intaasoo qaybood ah oo qalin jabinaysa inaan maanta waxaa weeyaan aan la qaybsanno farxaddooda wixii markaa ayagana ay hayaan aqoontoodana halkan ay ku soo bandhigaan ayaan halkan u joognaa insha allahu tacaala qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda qalinjibisay kula dardaarmay in ay sii wadaan waxbarashada waxaan markaas kadib aan aada iyo aada runtii ugu mahad celinayaa camalka jabbaarka oo ay qabteen maamulka iyo mucallimiinta iyo culummada markas maxad cusmaan ibnu cafaan waxaan u tahniyadaynayaa ardada nasiibka u yeelatay ka faa'iidaystay ka takharrujaya caqiidada saxiixa iyo akhlaaqda suuban soo xambaaray aan ka rajaynayno inay noqdaan dad naftooda anfaca ummaddooda anfaca ehelkoodana anfaca dhib aan ummadda kula soo laaban laakiin dheef iyo waxtar bulshada u leh naftoodana waxtar u leh ardada takharrujtay ee macadka dhammaysay waxaan kula talinayaa waxay hadda dhameeyeen dabcan waa qaybtii macadka oo khamiis iyo jimcaha ah laakiin waa inay ogaadaan meesha waxaa ku yaalla waa markis duruus fara badan ay ka socoto oo shanta maalmood iyo isbuuc oo dhan la akhriyo inaysan ku kaaftoomin macadka oo duruusta culummada ay ka faa'iidaystaan xalaqaadka cilmiga ay xaadiraan macadkan marka cuhmaan bnu cafaan oo magaalada muqdisho ku yaalla oo dufcadiisii koowaad hadda ay ka qalin jabinayso waa macadan rajeyhayno magaalada muqdisho inuu wax badan ku soo kordhiyo markiisna waa leeyahay isaga iyo markiiskiisuba inay magaalada wax badan ku soo kordhiyaanaan rajaynaynaa inta uu furan yahay iyo saamaynta uu magaalada ku yeeshay waa kala duwantaha runtii dadka xoogaalka u ahaa ka warqaba saamaynta ka badanna waan rajeyhaynaa inuu magaalada ku yeesho yaan isdhihin isgoos baad gaarteen meeshii la rabaad gaarteen yaa lis odhan hore ha loo sii socdo cilmigii xalaqaadka markas cuhmaan ibnu cafaan xalaqaad cilmiyuu leeyahay ka faa'iidaysta oo wakhtigiinna geliya oo macadkii haddaad dhammayseenna jaamacaddii sii bilaaba oo cilmiga wakhtiguu ku dhammaado ma lahane yaan laga daalin oo laga noogin maamulka iyo mucallimiintana waxaan ku bogaadinayaa sida wacanay ardayda u soo garab qabteen waxaan ka mid ah waalidiinta ardada takharrujayso qaar ka mid ah maanta farxaday noo tahay inaan goobjoog ka noqonno ardadayna oo mutakharrijiin ah oo weliba qismu alculuum alsharciya qismu almaadi aan ahayne qismu alculuum alsharciya ka qalin jabinayso
lagu baranayo ama lagu qalin jabinayo ama loogu xadqadaynayo arday ka soo qalin jebisay macadka shareecada cismaan bin cafaan oo ku yaal degmada dayniile oo isugu jira gabdho iyo wiilal ilaahay inoo suurtogeliyo suukeena kanaa mahadsan
dufcadan ayaa ah dufcadii koowaad ee dhammaysay qur-aanka kariimka shareecada iyo farbarashada tan iyo markii la aasaasay maxadka cismaan binu cafaan